suuradahoodu tiscun waa sagaal bimacnaa suuradaha aanay ka gudbaynin dadkan isku xidhanaya waa sagaal tasixu fii khamsin shan way ku ansaxdaa oo waa qudwatu rajulin birajulin nin nin ku dayday oo ku xidhay wa qudwatu mara'atin birajulin iyo ruux dumar oo nin ku xidhatay wa qudwatu khunhaa iyo labeeb ku xidhay birajulin nin ku xidhay isagana waa ansaxaysaa wa qudwatu imra'atin bikhunhaa iyo gabadh labeeb ku xidhatay iyo wa qudwatu imra'atin biimra'a imra'a ruux dumaroo ruux dumara ku xidhatay shantaa iyaga wuu ku ansaxaa shantaa suuro way ansaxdaa isku xidhashadood iyo isku dayashadoodoo laba ninoo isku xidhay ruux dumaroo nin ku xidhatay labeeb nin ku xidhay ruux dumaroo labeeb ku xidhatay iyo ruux dumaroo ruux dumara ku xidhatay shantaa way ku bannaan tahay wa tabtulu fii arbacin afarna waa ku burtaay oo isku xidhashadaasi ma ansaxdo qudwatu rajulin biimra'a nin islaan ku xidhay ruux dumara ku xidhay ma ansaxdo wa qudwatu rajulin bikhunhaa nin ku xidhay labeebna ma ansaxayso wa qudwatu khunhaa iyo labeeb biimra'ati ruux dumara ku xidhay wa qudwatu khunhaa bikhunhaa iyo labeeb labeeb ku xidhay midnaba ma ansaxdo afartaas suurana iyadana waa ku burtaayoo ninkii ma bannaanay inuu ruux dumara ku xidho imaamu noqoto kadaalik waxaa kaloo bannaanay ninkii inuu labeeb ku xidho waxaa dhici karta labeebkaasi inuu ruux dumara noqdo wa qudwatu khunhaa biimra'a labeeb inuu ruux dumara ku xidhaana ma bannaano waxaa dhici karta inuu dee nin noqdo wa qudwatu khunhaa bikhunhaa labeeb labeeb inuu ku xidhana ma bannaano waxaa dhici karta kaa imaamkiina in ruux dumara noqdo kan markaa ma'muumkaahina inuu laba noqdo ayaa dhici karta sagaalkaas suuro ayay leedahay isku dayashada iyo isku xidhashadu halkaa wuxuu inooga baxay sheekhu salaadii jamaacada halkana wuxuu inooga gelayaa salaadii socdaalka faslun shuruudu jamci taqdiimi arbaca shuruudda waxaa la idhaha jamcu taqdiimku waa afar qofka musaafirka ah waxa u bannaan laba arrimood marka warraysaa mid weeyaane jamac baa u bannaan inuu laba salaadood isu geeyo oo weliba salaadaha la isu geyn karaana waa duhur iyo casar oo dhinaca iyo maqrib iyo cishaay oo dhinaca inuu jamciyo oo jamcu taqdiim sameeyo oo uu soo hormariyo cishaayiga iyo casarka oo uu duhur iyo maqrib la tukado amaa jamcu ta'khiir inuu sameeyo oo uu duhurkii iyo maqribkii dibdhigu cishaayiga iyo casarka la tukado waa u furan yihiin waxa kale u furanna waxa weeye qasri waxa la yidhaha inuu sameeyo oo salaadaha intii afar afarta ahayd inuu gaabiyo oo uu ka dhigo laba laba ragcadood taasina way u bannaan tahay haddaba isagoo inooga hadlaya sheekhu wuxuu inoo soo horraysiyaa jamac iyo isugeyntii labada salaadood weliba jamaca la yidhaha jamcu taqdiimka ayuu inoo soo horraysiiyey oo ah in casarkii lasoo raro wakhtigii duhurka lala tukado in cishaayigii lasoo raro oo wakhtigii maqribka lala tukado ama salaadaasi ha dhammaystirnaato ama ha qasrisnaato labadaba way bannaantahy in jamc lagu samayn karo iyadoo la qasriyeyna jamc waa lagu samayn karaa iyadoo ay dhammaystiran tahayna waa lagu samayn karaa markaa wuxuu sheekhu yidhi marka lasoo horomarinayo ee casar lasoo hormarinayo wakhtigii duhurka lala tukanayo ama cishaa'i lasoo hormariya wakhtigii maqribka la keenaya shuruuddiisu waa afar albadaa'atu biluulaa waa in salaaddii hore lagu bilaabaa oo waa in horta duhurkii la tukadaa waa in maqribkii la tukadaa dabeedna laga dambaysiiyaa salaaddii lasoo hormariyena marka duhur la tukado waa in haddana casarkiina lagu xigsiiyaa marka maqrib la tukado waa in cishaagiina lagu xigsiiyaa salaaddaa wakhtigeedii la ysugu yimi waa in lagu bilaabaa haddii uu si casarkii hor tukado salaaddiisi waxba kama jiraan albadaa'atu bilulaa waa inuu ta hore ku bilaabaa wa niyatu ljamci fiihaa salaadaa hore dhexdeedana waa inuu jamac ku niyeeyaa salaadda hore dhexdeeda marka aad ku jirto waa inaad niyeysaa inaad salaadii masalan salaaddii hur markaad ku jirta waa inaad diyaysatay casarkiina iminkaad tukanayso maqribkii markaad ku jirta cishaagiina ina iminkaad tukanayso waa inaad niyeysaa wa niyat ljamci fiihaa salaadda hore dhexdeedana waa inaad niyeysaa jamca waalmuwaalaatu baynahumaa labada salaadoodna waa in la xidhiidhiyaa oo aan wax badan lagu kala saarin oo masalan marka uu duhurkii tukadaba isla markiiba casarkiina u raaciyaa maqribkii marka uu tukado cishaagii uu soo rarayna uu raaciyaa haddii uu se kala saaro ayada ma bannaana inuu mar dambe yidhaahdo isagoo duhurkii iska tukaday oo iska joogo meelaha inuu dha casarkiina iminkaan raacinaya ama intuu maqribkii iska tukado iska baxo meelhaysaa iska fadhiyo inuu dha cishaagii baan iminka ka dabageynaya haddii uu kala saarkaas yimaado maqrib waa cishaayi iyo casarba halkoodii wakhtigooda caadigahay bay sugayaan wa dawaamu alcudri cudurdaarkiina waa inuu jiraa cudurdaarkiina waa inuu jiraayo socodkii safarkii dee waa inuu jiraa haddii masalan roob oo kale qofkuu soo hormariya roobkii waa inuu jiraa ayaa iyana laga maarmaana ilaa inta salaadda labaad laga xidhanayo waa cudurdaarkii jiraa haddii duhur siduu masalan doon buu saarnaayoo siduu duhur waday buu meeshii uu socdayba gaadhay dee waa inuu casarkii xilligiisii isaga daayaa amaa roobkiiba wuxuu istaagay intii salaaddii hore lagu jiray buu roobkiiba istaagay marka waa in salaaddii dambe wakhtigeedii la ysaga daayaa wa dawaamu alcudri cudurdaarkii keenay jamacanna waa inuu jiraa uu daa'imaa faslun hadaa faasilun mid kala saari weeye arrinkaa horeynu soo hayniye ka soo socdaa shuruudu jamci ta'khiiri dibdhigidda jamaca laydhaha jamcu ta'khiirka shuruuddiisuna inaani waa laba marka la doonayo in duhurkii la dibdhigoo xilligii casarka la tukado ama maqribkii la dibdhigoo xilligii cishaa'iga la tukado shuruuddiisu waa laba buu inayidhi sheekhio niyatu ta'khiiri waa inuu niyeeyaa dibdhigid waqad baqiya isagoo ka hadhay min waqti luulaa salaaddii hore wakhtigeeda maa yasacuhaa in laga tukan karo u waasac noqon kartaa bimacnaa salaaddii wakhtiga salaadda hore salaadan la dibdhigayo ee duhura ama maqriba waa inaad niyeysaa dibdhigeeda iyadoo wakhti ku hadhan yahay haddiise salaadda wakhtiga duhur oo dhammi uu wada baxo wakhtigii maqrib oo dhan uu wada baxo ood markaasuu tiraa jamcu taakhiir baan samaynayaa ma jirto taasee salaaddii hore qada ayay kaaga dhacaysaa ee salaaddii hore wakhtigeeda oo jooga waa inaad niyeysaa inaad dibdhigtay oo waxaanaad u tukan weynay dibdhig inay tahay haddiise aanad niyeyna gaadhiga unaad iska saarnaato oo dabeetana casar unaad istaagto oo tira casarna iminkaan tukanaya duhurna iminkaan tukanaya waxba kama jiraan waa inaad marka hore sii niyeysaa dibdhigga waxaana weliba culimmadu ay idhaahdaan ama xadiidkuba siduu ku soo arooray hadba qofku sida u sahlan buu samaynayaa haddii xilligii duhurka iyo maqribka aad degan tahay aad filaysana wakhtiga casarka iyo cishaayiga socod inaad ku beegmayso waxa ku wanaagsan inaad markaa soo horumariso casarkii iyo cishaa'igii oo xilligan aad joogto ama xilliga aad magaalo kusoo beegantayba masle maqribkii oo kale aad magaalo ku beegantay duhurkii oo kale aad magaalo ku beegantay waxaad ogtahay cishaa'iga iyo inaad soconayso casarka waxa wanaagsan markaa inaad soo horumariso haddii aad xilligii duhurka soconayso ama xilligii maqribka aad soconayso isla markaa aad og tahay inaad xilliga dambe cishaaga inaad degayso ama xilliga casarka inaad degaysana waxa wanaagsan inaad dib dhigto markaa oo jamcu takhiirkaa wanaagsan isagunbaa qofku isqiyaasaya shardiga labaadna wa dawaamulcudri ilaa tamaami haaniya ilaa inta ay ta labaad ka dhammaystirmayso waa in cudurdaarkii uu joogaa shardiga labaad ee jamcu taakhiirku uu leeyahay waa inuu safarkii ilaa salaada labaad intay ka dhammaystirmaysay casarkii cishaaygii uu jooga haddiise uu nagaado iyadoon dhammaystirmin waxay dhahdeen culimmadu salaadda hore qada ayay u dhacaysaa qaday noqonaysaa waxa ay doorteen imaamu nawaawi iyo qaar badan oo ka mid ah shaaficiyada inay qofka u bannaan tahay xanuun dartii inuu jamcu taqdiim u samayn karo marka shuruuddaa jamcu taqdiimka la helo taakhiirna inuu samayn karo shuruudda jamcu taakhiirka marka la helo sidaana waxa qaba imaamu axmed madhabkiisuna sidaasuu qabaa qofkii xanuunsanayey ee masalan sida qofka socotadaa dee aan xilli wada tukan karaynin aan xilli walba wakhtigeedii salaad walba wakhtigeedii aan tukan karaynin masalan duhurkii hadduu tuko casarkiina ma tukan karayo ama cid u weysaysay iyo cid rogtay iyo baanu helaynin marka inuu taqdiim sameeyaana waa u bannaan tahay taakhiir inuu sameeyaana waa u bannaan tahay waxaa kaloo iyaduna la mida roobka oo iyagu ay dhahdaan taqdiimka ayuunbaa bannaan in lasoo horraysiya unbaa bannaan marka halkaana wuxuu sheekhu inooga baxay shuruuddii jamaca ayuu inooga baxay ama taqdiim ha ahaado ama taakhiir ha ahaadee halkana wuxuu inooga gelayaa qasrintii faslun shuruudulqasri gaabinta salaaddii maktuubada ahayd ee afar afartahayd gaabinteedu sabcatun waa toddoba gaabintii salaadda la gaabinayey ee salaadihii afartahaa laga dhigayay laba ragcadood waa sabcatun waa toddoba an yakuuna safaruhu marxalatayn waxay dhaheen safarkiisa iyo socdaalkiisu waa inuu yahay marxalatayn laba maalin socod laba maalmood oo dhexdhexaada xagga socodka oo masalan weliba laga xisaabiyey xayawaan iyo xoolo raran oo la furayo oo la dejinayo oo la salaad la tukanayo oo wax la cunayo oo wax la cabayo oo la yar qayluushanayo waa inuu masaafada intaa leeg safarkiisu gaadhaa bay yidhahdaan ilaa koob iyo siddeetan kilomitir ayay yidhaahdaan ama siddeed iyo afartan mayl ama koob iyo siddeetan kilomitir waa inuu gaadhaa iyagu shaaficiyadu saas ayay qabaan inuu safarkaa dheer yahay culimada in badanoo ka midina waxay qabaan wixii mutlaqu safar lagu magacaabi karo uun in lagu gaabinayo wixii aan safar lagu magacaabayna aan lagu gaabinaynin marka an yakuuna safaru marxalatayn waa inuu yahay wa an yakuuna mubaaxan safarkiisaasina waa inuu yahay safar bannaan safar bannaan waa inuu yahay oo dee masalan w xaj buu u safrayaa markii waajibka ama safaru dayn iskaga soo bixinayo safaru qaraabadii ku xidhiirinayo mid mubaax oo safar tijaaro ayuu u socdaa waa inuu safar bannaan yahay safarka la ydhaha safarulmacsiya isaga qofku kuma qasrin karo ama qofka la ydhaha caasun bisafar caasun bisafar ma gaabin karo ama waa ruqaska uu leeyahay qofka musaafirkao ilaa toban lagu tiriyo waxba kuma laha caasun bisafar waxa weeye waa qofka socdaalkiisan lafdiisuba uu macsiyo yahay ee inuu cid ku duulayo inuu cid soo dhacayo inuu cid markaa soo waxyeelayaaba u socdaa caasun bisafar baa la yidhaha qofkaa safarkan lafdiisa ayuu ku caasigaroobay midna waxaa la dhaha caasun fi safar bisafar markiisa hore safarkiisu iska caadi buu ahaa safarka dhexdiisii buu macsiyada ku sameeyey macsiyadaasina bisafari bay ku tacalluqdaayoo wuxuu doonayba inuu dhac iyo boob buu u rogay safarkiisiiba safarkiisii caadiga u socday baa safarka dhexdiisii wuxuu rogay boob iyo dhac marka waxaa la yidhaha caasun fii safari bisafar baa la yidhaha midna waxaa yidhaha culimadu caasun fii safar bay yidhahdaan isagu hor ilaahay buu isaga socday safar wanaagsan laakiin safarka dhexdiisu buu macsiya iyo xumaan ku sameeyey ka caasun fii safar baa la yidhaha kaa wuu isaga bannaayay baa la yidhahdaa waaye an yakuuna mubaaxan waa inuu yahay safarkiisu mid bannaan waalcilmu bijawaasi alqasr waa inuu qofkani og yahay gaabintu inay bannaan tahay waa inuu aqoonu leeyahay hadduu arko un dad laba ragcadood duhurkii dadun iskala tukado laba ragcadood un ay tugaan labadii ragcadood un isna iskala tukado ma bannaanay waa inuu aqoonu leeyahay qasrigan iyo gaabintani inay bannaan tahay waalcilmu bijawaasi alqasr wa niyatu alqasri cinda alixraam waana inuu qasri niyooda iyo gaabin marka uu xidhanayo qasriga waxaa la xidhaa ama la niyeeya waa xilligaa salaadaad xidhanayso un bimacnaa qasri baan soo xidhay oo gurigaygii baan ka soo xidhay ama magaaladii ma jiro qasriga waxa la xidhaa uun xilligaa qofku uu salaada gelayo wa niyatu alqasri waa inuu gaabina niyeeya cinda alixraam markuu xidhanayo wa an takuuna salaatu rubaaciya waa in salaaduna ay tahay salaadaha afarta ah duhur iyo casar iyo cishaay waa inay tahay salaadaad gaabinaysaed laba ragcadood ka dhigaysaa subaxna lama gaabin karo maqribna lama gaabin karo wa dawaamu safari ilaa tamaamihaa inta ay ka dhammaystirmaysana waa in safarkii uu joogaa safarkii waa inuu joogaa haddii ay masalan doontii kula gaadho magaaladaadii adigoo salaaddii ku dhex jira waa inaad iska dhammaystirataa wa dawaamu safari safarkiina waa inuu daa'ima u joogaa ilaa tamaamihaa intay salaaddu ka dhammaystirmayso wa an laa yaqtadiya waa inaanu ku xidhannin bimutimin qof dhammaystiri fii juz'in qayb min salaatihi salaaddiisa ka midana waa inaanu ku xidhannin qof dhammaystiranayana waa inaanu ku xidhannin bimacnaa waa in ama dee ay isla wada yihiin dad socotaahoo gaabinaya waa inay yihiin ee hadduu cid dhammaystiranaysa ku xidho isna waa inu dhammaystirtaa weeye haddii uu qofku dee magaalo iyo dhul yimaadana dee waa inuu jamaca iskala tukadaa ayuu iska dhammaystirtaa haddiise markaa kelidaa iyo socotooda ay yihiin way iska gaabsan karaan wade waan la yaqtadiya waa inaanu ku xidhanin bimutimin qof dhammaystiranaya isagu salaadii fii juzi min salaatii qayb salaaddiisa ka mida waa inaanu kaga xidhanin taana wuxuu inooga baxay sheekhu salaaddii socdaalkana halkaasuu inooga baxay faslun hadaa faasilunkani mid kala saari weeye wixii hore inoo soo marayo iyo waxa inoo soo socdaa jumcadii iyo wixii looga baahnaaba halkana inooga gelayaa shuruudu sixati ljumca jumcada ansixitaankeeda shuruuddeedu sittatun waa lix shuruudday ku ansaxdaa shuruuddii waajibitaankeeda ayuu ka tegay oo ayaga toddobaa lagu tiriyaa oo qofkii ku waajibay sida islaamnimaa loo shardiyaa qaangaadh baa loo shardiyaa caqli inuu leeyahay baa loo shardiyaa xornimaa loo shardiyaa labnimaa loo shardiyaa fayoobid iyo nagaadi baa loo shardiyaa oo kuma waajibto gaalka sabina kuma waajibto kii wallaana kuma waajibto addoonna jumca kuma waajibto gabadhana kuma waajibto jumce fayoobiban qofkii xanuunsanaya kuma waajibto nagaadibanuna kii xanuun kii kii socotada ahaana ku waajibi mayso markaa toddobadaana waxa dhahay shuruud ulwujuub tanuu inoo tilmamayay lixdaana waxa dhahay shuruudu sixa an takuuna kulluhaa waa inay dhammaanteed ahaataa fii waqti duhri wakhtiga duhurka jumcada waxaa loo shardiyaa inay dhacdo iyada iyo labadeeda khudbaba wakhtigii duhurka oo wakhtiga duhurku hadduu baxo ama aanu wada gaadhaynin duhur baa la tukanaya jumca ma jirto ee waa in wakhtiga duhurka ay dhacdaa an takuuna kulluhaa fii waqti duhri waa inay tahay wa an tuqaama waa in la ogo fii khudati lbaladi beledka dhexdiisa waa in lagu ogaa khuda asalkeeda waxaa la yidhaahdaa waa balaanka town balaankan magaalooyinka lagu samay yacnii dhul balaansan oo la qayday oo daara laga dhisay oo la yacni la degan yahay oo magaalada dhexdeeda waa in laga ogaayay yacni dhul aan qorshuba gaarin iyo koonayaalba iyagu diidan yihiin waxay leeyiin waa in magaalada dhexdeeda dhulkaa la qorsheeyey ee la seesay ee guryaha laga dhisay magaalada dhexdeeda waa in laga ogaa wa an tuqaama ana fii khudati lbaladi beledka dhexdiisa iyo dhulkaa la calaamadiye la sarfaygareeyey wa an tusallaa waa in lagu tukadaa jamaacatan waa in jamaaco lagu tukadaa oo salaada jumcada jamaaca ayuu shardiyaa jamaacadaasi intay noqonaysa madaahibtii culimmadu waa ku kala tegeen laakiin waxaa la ysku waafaqsan yahay in jamaaco oo keli keli iyadu kuma ansaxdo qof keligii jumco tukanaya ma jira lakiin waa in jamaaca ilada iyadu wa an tusallaa jamaaca waa in lagu tukadaa wa an yakuunuu arbaciina axraaran dukuuran baaligiina mustawطiniin waxay leeyihiin shaaficiyadu waa inay yihiin afartan xor ah oo aan bimacnaa ku jirin addoommo oo lab oo qaangaadha oo aan socoto ahayne mustawطiniinoo meeshaa degan ayay jumcadu ku waajibtaa bay shaaficiyadu qabaan afartan afartan kaasoo ah axraar dad xorah oo laba oo qaangaadha oo meeshaana degan bimacnaa afartanka waxa ka badani addoommana waa noqon karaan dumarna waa noqon karaan carruurna waa noqon karaan socotona waa noqon karaan laakiin iyagu waxay leeyiin ugu yaraan waa in afartan nin oo xora oo qaangaara oo meeshaa degan laga helaa ayagu saasay qabsadeen madhabka shaafici waa sidaa run ahaantiina jumcadu dee waa ciidda usbuuca waa salaad ahamiyadii qiimo weyn leh qofku inuu sahashadana ma aha oo uu yidhaahdo iska fudaydsado saddex jumco qofatee qalbigiisaba waa la daboolaa oo waxaa qalbiga wada daboolay kuwa afartan un haysta ee jumcaa tukan waayey qalbigaa la wada daboolay waxaa laga yaabaa dadkaasi hadday isu wada yimaadaan ay isu soo wada baxaan tuulaayi kee dhulkaa degela afartankay doonayaan in wax ka badan ba inay noqonayaan oo laga heli lahaa laakiin marka dee ahmiyad la siinay dadkii la soo inay afartankii gaari weydaa baa laga yaabaa si ay shaaficiyadu qabto nabiga sala allahu alay slam waxaa dhacday inuu isagu labiyo toban tukiyey hal maalmaa ka midaysa suuradduba ay tilmaamay suuratu ljumca markay kala tegeen labiyo toban baa ku soo hadho halkii ku tukiyey marka waa in jumcada loo dadaalaayo markaa bal haddii xataa cidda qabtaba sidaa afartanka dee waa afartanka iyo wax ka badanba waxaa laga yaabaa iyagoo inaanay tukanin waa in loo dadaalo waa an yakuunuu arbaciina axraaran dukuuran baaliqiina mustawtiniin shaaficiyadu waxay u kala qaadaan dadkan xagga jumcada marka loo eego lix qaybood waxay dhahaan qofay waajib ku tahay tiradii afartankuna ay ku guntamayso ay kana ansaxayso saddexda arrimood baa laga helaya way ku waajibtay tiradiina waa u buuxinaya afartankeed waana ka ansaxaysa waa qofka shuruudda wujuubkaynu soo tilmaanay laga helay waxaa jira mid aanay ku waajibaynin tiraduna aanay ku buuxsamaynin ay ka ansaxaysana dee waa addoonkii iyo kii socotada ahaa iyo kii yaraa iyo ruuxii dumarka ahaa iyo waajib kuma aha tiradiina u buuxin mayso laakiin way ka ansaxaysaa mid waxay dhahdaan kuma waajibayso tiradiina wuu buuxinaya waanay ka ansaxaysaa waa qofka cudurdaarkaa sida kii xanuunsanaya oo kale waajib kuma aha laakiin hadduu yimaado tiradiina waa u buuxinayaa waana ka ansaxaysaa midna way ku waajibaysaa kana ansixi mayso kuna gunta mayso waa qofkii murtadka ahaa dee waajib bay ku taho waa inuu islaama ayuu tukadaa laakiin hadduu intuu riddada leeyahay u dha waan tukanayaa kuna ansixi mayso kuna gunta mayso tiradii iyo miday ku waajibayso ka ansaxayso tiradii laakiin aanay ku buuxsamayninoo waa qofka dee socotada ahaayoo kale waxay dhahan waa qofka muqiimka ahee waa qofka muqiimka aheen meesha mustawdinkana aan ku ahayn way ku waajibaysaa waana ka ansaxaysaa laakiin tiradii baanu u buuxinaynin midaanay ku waajibaynin tiradu kubuuxsakuyaani aan ku guntamaynin aanay kana ansaxayna waa qofka waalan ku waajibi mayso tiradu ku guntami mayso kana ansixi mayso lixdaasay u qaybiyaan waayo wa an laa tasbiqahaa waa inaanay ka horaynin walaa tuqaarinha aanay lala soo xidhiidhin jumcatun fii dalika albaled beledkaa waa inaan jumcena aanay ka horaynin jumcana la soo xidhiidhin shuruudda jumcada waxaa ka mid a dee waa markii magaalooyinka iyo dadkuna ay yaraayeen bay culimmadu ka shardinayeen waa inaan jumcana jumcada aanay ka horraynin waa inaanay mid la soo xidhiidho la waktiina aanay jirin waase goorma baa la yidhi markaa la leeyahay waa inaan jumcana aanay ka horraynin midna aanay la soo xidhiidhin waa marka aanay adkayn inay meel isu wada yimaadaan masalan tuulo yar baa la joogay dadku meelba masaajid qudhaa wada qaadi karaa mar hadduu masaajidkaa qura wada qaadi karan waa inay jumca masaajidkaa isugu wada yimaadaan ay masaajidda kale iska soo xidhaan laakiin hadday intii yarada meel joogtay tira meel baanu iskaga tukanaynaa yacni waxa la labadaa jumce ta horraysu ma ansaxaysa ta kale ma ansaxayso labadaa jumce ta horraysu ma ansaxaysaa waa tuulooyinkaa yaryar oo kale laakiin magaalooyinkan waaweyn ee dadku aanay meel isugu iman karaynin hadba intii baahidu tahay baa la kordhinayaa hadba intay baahidu tahay haddii laba masjid oo isku dhow ay meel isugu wada iman karayaan waxa wanaagsan inay isu wada yimaadaan meel ku wada tukadaan halkay qolaba markaa meel yar ay isku faquuqi lahayd marka waa an laa tasbiqaha waa inaanay ka horraynin walaa tuqaarin aan la soo xidhiidhin jumcatun fii dalika albaled beledkaa wa an yataqadamahaa khudbataani laba khudba waa inay ka horreeyaan laba khudba waa inay ka horreeyaan waa shardi laba khudba inay yeelato ay kana horreeyaan faslun arkaanu lkhudbatayni khamsa rugniyada labada khudboodna waa shan xamdullaahi fiihimaa waa inuu labadoodaba dhexdooda ilaahay mahadiyo alxamdu lilah lilaahi alxamdu xamda lilah ana xamidu lilah yani ilaahay mahaddiisu waa inay labada khudbood soo gashay xamdullaahi fiihimaa waasalaatu cala anabiyi sala allahu alay slam fiihimaa waa inuu labada khudboodba nebiga ku salliyaa allahuma salli calaa muxammadin waa inuu yidhaahdaa wsalaatu cala nabiyi sala allah alay slm fiihima waalwasiyatu bitaqwa fiihima waa inuu u dardaarmaa dadka ilaahay cabsidiisa labada khudboodba waa inay ku jirtaa ilaahay cabsidiisu dadka faraya itaquu llaha uusiikum bitaqwa allahi atiicu llaha ixdaruu ciqaabla waa inuu wasiya iyo dardaaran u sameeyaa dadka wa qira'atu aayati min alqur'aani fi ixdaahuma labada khudbo midkood waa inuu aayad ku akhriyaa qira'atu aayati min alqur'aani fi ixdaahuma midkood ama ta hore ama ta dambe waa inu miduun aayad ku akhriya aayad in qur'aan in la akhriyaa baa laga maarmaana waadducaau lilmu'miniina waalmu'minaati waa inuu duceeyaa mu'miniinta ragga iyo mu'minaadka dumarkaana fi lakhiirati ta dambe khudbadda dambena waa inay duca ku jirtaa dadka mu'miniinta rag iyo dumarba ugu ducaynayo shantaasina waxa weeye waa arkaantii ay lahayd khudbaddu faslun shuruudulkhudbatayni labada khudbo shuruuddooduna casharatun waa toban taasi waa arkaantii oo waa shanta shuruuddoodiina waa toban alطahaaratu can اlxadaayn waa in labadii xadadba uu ka daayadiya waxaa kaloo shardi oonu inoo sheegin dee inuu lab yahay qofkan khudbadda akrinaya waxaa kaloo shardiga aطahaaratu can اlxadaayn labadii xadadba waa inuu ka daahiriya alasqar walakbar kii yaraa iyo kii weynaa labadaba waa inuu daahir ka yahay oo weyse qabaa jinaabana aanu lahayn الطahaaraةu عan الxadثiin aلأصغر واlأكبar qofkan khudbadda akriyaya والطahaaraة عan النajaaسaةi في الthawb والbadn والmakaani waa inuu ka daahir yahay qofku nijaasooyin khudbadda akrinaya maradiisa jidhkiisa iyo meesha uu ku taagan yihiba sidii qofkii tukanayayba ay shardi uguhay intiisaasiba inay daahir tahay qofkan khudbadda akrinayaana intiisaasiba waa inay daahir yihiin والطahaaraة عan النajaaسaةi في الthawb والbadn والmakan wa satru lcawra qofka cawradiisiina khadiibkaa waa inay asturan tahay isagoo cawradiisii muuqato khudbadaan akhriyayaana maya waalqiyaamu cala alqaadir qofkii awoodayayna waa inuu istaagaa oo hadduu istaagi kari waayena fadhiga ayuu ku khudbadayn laakiin qofkii awoodu leh waa inuu istaag khudbadda ku akhriyaa waاljuluusu baynahumaa dhexdoodana waa inuu fadhiistaa fawqa طumaaniinati الsalaa xasiloonida salaada in ka yar sarraysa waa inuu fadhiistaa labada khudba dhexdooda waljuluusu baynahumaa fawqa طumaaniinati salaa salaadda xasiloonideeda in ka badan waalmuwaalaatu baynahumaa waa inuu dhexdoodana xidhiidhiyaa labada khudbo waa inay xidhiidhsan yihiin waalmuwaalaatu baynahumaa waa inuu xidhiidhiyaa labada khudbadood wاlmuwaalaatu waa inuu xidhiidhiyaa baynahumaa labada khudbiyo wa bayna salaa iyo salaadana waa inuu xidhiidhiyo israaciyaa markuu khudbadda dhameeyaba waa in salaaddii la galaa ee in sheeko kale la gala iyo hadal kaleaan la ogolayn wاlmuwaalaatu baynahumaa labadoodii wa bayna salaa wa an takuunaa biاlcarabiya waa in labada khudboodba ay carabi yihiin waxaa laga wadaa labadaa khudbee carabiga waa inta arkaanta inta arkaanta shantii aan soo sheegnay ayuunbaa laga dhigayaa carabi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hadduu qofu idhaahdo wاsalaatu wasalaamu alaa nabiy alaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam usiikum bitaqwa allahi tacaala aayad qur'aana uu akhriyo dabeetana uu af soomaali dabada qabsa ama af kale waa u furantay waxaan carabigee laga maarmaankahay waa arkaanta aynu soo sheegnay keliya ee ilaahay mahadintiisa iyo kusalliga nebiga iyo dardaaranka cabse ilaahay loo dardaarmayo qur-aanka aayad ka mid oo la akhriyo iyo ducada muuminiinta loo ducaynayo shantaa hadduu qofku ka dhiga carabi walow yacnii in yarba ha ku yidhaahdee waxa looxa kale luqadu doonaabu ka dhigin karaya wa an yusmicaha arbaciina afartanna waa inuu maqashiyaayo si ayagu qabaan shaaficiyada afartankiina waa inay wada maqlaan wa an takuuna kullahaa fii waqti duhr wakhtiga duhurkana waa inay labada khudbaba wakhtiga duhurka ay noqdaan wakhtiga duhurka waa inay noqdaan hadduu wakhtigu baxo maya halkaana salaaddii jumcada ayuu sheekhu inooga baxay halkana wuxuu inooga gelayaa sheekhu janaasadii salaaddii janaasada iyo wixii qofku muslimka markuu dhinto u waajibayey faslun aladii ka yalzamu lilmayiti qofka dhintay ka u waajibayaa arbacu khisaalin waa afar xaalo qusluhu in la maydho wa takfiinuhu in la kanfo wasalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu iyo in la aaso wuxuu leeyahay sheekhu shayga waajibkaa ee waajibka dadkii kale ku noqonaya inay sameeyaan qofkii muslimka ahaa ee dhintay ee aan shahiidka ahayn waa afar xaaladood in la maydho in la kanfo in lagu tukadiyo in la aaso waxa uun shan lagaga dhigaa qaaditaanka oo isagu u dhaxaynaya marka la maydho ee la kanfee lagu tukado in la qaado oo dabeedna la aaso qaadidaasumaa shan ku noqonaysa shantaa shay ayaa u waajibay isaga shahiidka lamana maydho lagumana tukado waa la kanfaa waa la aasaa uun dhiciskana waxa dhe wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaaratu alxayaa ilmaha dhiciska ahi haddii marka uu soo dhacay ay calaamadihii nolosha wax ka muuqdaan wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaaratu alxayaa calaamad nololeedba haddii lagu arka ilmaha dhiciska yacnii sanqar baa laga dareemay wuu qayliyey wuu isdhaqdhaqaajiyey adigu waxaa laogaay soo dhicitaankiisaasi inuu inuu markuu soo dhacay uu nolol lahaa waa kel kabiir waa sidii qof weyn oo kaleo waa la maydhaya waa la kanfaya waa lagu tukanaya waa la aasaya ow khufiyat wakhalquhu qad dahara famnac salaatii wasiwaha cutbir haddii se ay calaamadihii noloshu qarsoon yihiin oo calaamado nololeed laguma arag laakiin abuurkii bini aadamnimaa wada muuqda abuurkii bini aadamnimaa wada muuqda waxaan salaad ahaynba waa lagu samaynaya markaa ilmihii nolol kuma soo dhalan laakiin abuurkiisi o dhan baa wada muuqda maxaa la samaynaya waa la maydhayaa waa la kanfaya waa la aasaya salaadun baan jirin aw iktafaa ayضa fafiihi lam yajib shayءu wasadru uma dafnu qad nudib abuurkiisina ma muuqda waa hilib yaroo kuusanun baa meesha ka soo dhacay wax alla wax waajibi ma jiro laakiin wasadru uma dafnu qad in mara yar lagu dudubo meelna la xuluuliyo ayaa wanaagsan aan meelaha lagu tuurin dhiciskuna waa saddexdaas u qaybsamaayo wax yani khalkhal geli kara maaha iyaguna marka aynu sidaanaynu qofkii marka uu dhinto intaasunbaa u waajibtay miyuu fide iyo axan iyo qoriqaad midnaba ku jira maya midnaba kuma jiro fide iyo axan iyo qoriqaad midnaba kuma jiro yacni waxa uun qofkaa hantidiisa laga qaban karaa uu ka tegayna waxa weeye waa mu'anu tajhiiz waxaa markaa lagu aasayo haddii dadka aasaya wax la siinayo oo yani ujraayo mashqaad la siinayo hadday tahay kafandiisii hadday tahay qarashkaa adigu aasitaankiisaasun ku baxaya mu'anu tajhiiz baa la yidhaahdaa xoolihiisa waa laga bixinaya weliba yacni maanta haddii masalan dee dal waliyo meel walba curfi iyo dhaqan baa iska jira islaamku wuxuu ina faray oo nebigu sala allahu alay wasalam uu inoo jireeyey in dadka marka laga dhinto dadka jaarkoodaah iyo agagaarkoodaahi inay raashinka usoo kariyaanay u diyaariyaanoy sharaabka u keenaanoy bariiska u keenaanoy baasada u keenaano ayagii wax las ilaa dad musiiba ku dhacday oo mashquulay weeyaane waa reer jacfar alkiisa u kariya raashin baa rasuulku yidhi waxa markaa ku dhacay wax mashquuliyeeh waajibku waa caynkaa in dadkii way mashquuleen oo ayagiibaa dhibaataysane ayagii la caawiyo la gacan qabto raashinkii loo keeno sharaabkii loo keeno islaamku saasuu ina faraya inaynu islaamiyi tusbax miina soo qaataan raggiina halkaa loo soo diyaargaroobo oo ayagii wax laga dayo wax diinteennu ina ogoshahay maaha balsey u kala fog tahay de innagu taynu wadno iyo ta islaamku wado bisey u kala fogyihin say u kala durugsan yihiine laakiin bal haddii maanta islaamkii dee waxba kama haynee haddii la yidhaha dadka meenta shaqaynaya ee xabaashii qodaya ean meel kale u foof tegin qada iyo raashin bal ha loo sameeya haddii la yidhaahdo taa waxaan qabaa inaan sharci ahaan aanay waxba dhibaata ku jirin sharci ahaan waxba ku jirin dadkaa maalintaasun wixii loo qala ee loo sameeyo ee la siiyo ee weliba dee qof weyni uu wixiisii bixinayo ama qof kaloon shaqaba kulahayn uu bixinayo laakiin haddii dad waalan iyo maati iyo ay yihiin xaaraan bay noqonaysaa wixii laga qaray halkaa lagu cunaa xaaraan bay noqonaysaa maqdaca iyadoo lasoo dhacay bay la mid tahay waxoola lasoo dhacoo la cunaa bay la mid tahay haddii dad yar yaroo yiciisa aad baanu dhaqankeennu halkaa ugu liitaayo waxaa laga yaabaa ninkii la wada ogaayay ee halkaa ka waraaqayey een maalinna toban kun loo geynin maalintuu dhitaldha afar iyo shan neef oo adhi ha lasoo qabto ha lagu qalo haddii intuu waraaqayena wax alla wax loo geeyey ma jiro ubadkiisaana halkaasaa laga dhaqaaqaya la odhan maayo maxaynu siinaa ubadkiisiina waxa ka roon waxayna ubadkiisa la siiyo ayaa ka roonoo la yidhaha carruurtu bal ayaam ha iska sii masaariibsato markaa taana waa inaynu saa u fahamnaa afartaa shay unbaa waajibay iyo midkaa shanaad aynu sheegnay in la maydho in la kanfo in lagu tukadiyo in la aso isla markaa la qaadoo la aso daba intaasuu inoo kala saarayaa sheekhuyo wuxuuna yidhi faslun aqalulqusli maydhid waxa ugu yar tacmiimu badanihi ilmaa jidhkiisa in biyaha lagu wada camimo wadaadun doona mahay hadday kugu qabsato wadaadun wax ma maydho eh oy kuguma qabsato waxa weeye maxaa laga rabaa inaad qofkaa dhintay jidhkiisa biyaha wada gaadhsiiso ood ku wada maydhaa unbaa lagaa doonaya maydhigu waa intaa aqalulqusli inta ugu yari waa tacmiimu badanihi bilmaa inaad jidhkiisa biyaha wada gaadhsiiso wa akmaluhu sida ugu dhammaystiran ee ugu fiicanina an yaksila saw'atayhi waa inuu labadiisa xumaysood maydhaa dabada iyo xagga horeba waa in markaa qofkii oo dee golofis ama gashaday yani wuxuu iska xigsiinayo waa inuu markaa xaggiisa hore iyo xaggiisa dambea maydhaa wa an yusiila alqadara min anfihi sanka iyo meelahana wixii qurhuna waynu ka saaraa siiba dadkaas yaarkiiyo waxaa lagu imtixaamay caafahumullah ilaahay ha ka daweeye yani waxa la markay dhintaan sankooda waxbaa ka soo dareera yani sankaa iyo wixii qurunkaana waa in laga suuliyaa waa in yuwadiahu waa inuu weysaysiiyaa sidii qofkii noolaayo kale ugu weysaysiinayaa waa in yadlika badanahu jidhkiisa waa inuu ku jebiyo bisidri qasil iyo caleentaa goobkeena waa in jidhkiisii markaa lagu jebiyaa la gaadhsiiyaa gacanta lagu wada mariyaa waa an yasuba almaa calayhi alaaan saddex jeerna deeta biyaha si fiican loo wada gaadhsiiya oo loogu shubaa ka ugu dhammaystiran maydhigiisa haddaad doonaysana waa inaad xumaysihiisa marka hore maydhaa waa inaad qurun wixii saarnaa sankiisa iyo meelo kaleba aad ka tirtaa waa inaad u weysaysaa waa inaad sidriga iyo calintaa gobya haddaanad hayninna saabuun iyo waxuu wasaqda tiraa waa inaad jidhkiisii wada marisaa waa inaad ilaa saddex jeer biyaha saafigan aad kaga saartaa maydhiguna waa intaa faslun aqalulkafani kafanna waxaa ugu yar sababun yacumuhu maro wada camimta kafantuna waa maxay waa maro jidhka u wada gaadha maro jidhkiisa la wada gaadhsiiyo ayaa ugu yar wa akmaluhu sida ugu dhammayska taranna lirajuli halaasu lafaa'ifa ninkii saddex maro oo dhaadheer oo lagu duubo halaasu lafaa'ifa saddex maro oo dhaadheer in lagu duubo walilmar'ati ruuxii dumar ahaana qamiisun qamiis ama toob wa khimaarun iyo shalmad iyo waxaaduu madaxa loogu xidho waysaarun iyo googarad iyo wax hoosta looga geliyo walifaafataani iyo laba dusha lagaga duubo waa shantaa ayaa ruuxii dumar ahaana ugu fiican oo ugu kaamilsan waxaa la yidhi culimmadu waxay halkaa shardiyeen marka sidaa loo dhammaystirayaa bay yidhahdeen waa marka aan dadkan dhaxalkiisa le carruur yaryariyo aanay ku jirin hadday carruur yari ku jirto waxa la waa in mid midun laga dhigaa ee aan sidaa loo dhammaystirin innaguna taasaynu goolkan ka qalanayna la leeyahay kafantii yaan saddex laga dhigin walilmar'ati qamiisun wa khimaarun waysaarun walifaafataani halkaana wuxuu kaga baxay sheekhu kafantii salaadii baa timi faslun arkaanu salaati ljanaasa janaasada jinaasa iyo janaasa waa la odhan karaaye arkaanta salaadeedu sabcatun waa toddoba alawalu ka horeeya anniyatu waa inuu niyeeyaa inuu maydkan ku tukanayo rag iyo dumar midkuu doonaba adee maydkaa xaadirka ah ee la keenay ama haa'ibkaee loo sheegay ku tukashadiisa waa inuu niyeeyaa athaani ka labaadna arbacu takbiiraatin afar takbiirood afar allaahu akbarood waa inuu yidhaahdaa ahaaliduka saxaadna alqiyaamu cala alqaadir waa inuu qofkii awoodayey istaagaa kii kari waayana fadhi buu iskaga tukanayaa laakiin salaatu ljanaasa waa in sarajoog lagu tukadaa alraabicu ka afraadna qiraa'atu lfaatixa waa inuu faatixada akhriyaa marka uu takbiirta koowaad allahu akbar yidhaahdo faatixadu akhrinayaa alkhaamisu ka shanada asalaatu cala anabiyi sala allahu alay slam waa inuu nebiga ku salliyaa bacda haaniya takbiirta labaad dabadeedna waa inuu nebiga ku salliyaa allahuma salli calaa muxamadin baa ugu yar siiqadii ibraahimiyada ahayd baana ugu wanaagsan allahuma salli calaa muxamadin wacala ali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahima wabaarik calaa muxamadin wacala ali muxamadin kamaa baarakta calaa ibraahima wacala ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid taasina waa ta ugu dhammayska tirana ugu wanaagsan asaadisu ka lixaadna adducaau lilmayiti qofka dhintay waa inuu duceeyaa bacda haalia ta saddexaad takbiirta saddexaad dabadeedna waa inaad maydka si gaara aada ugu ducaysaa allahuma arxamhu allahuma akfir lahu yani ilaahw naxariiso ilaahw dembi dhaaf waa wuxuun duca la odhan karo waxaana markaa kii yaraa iyo kii weynaa allahuma akfir laxayina wa mayitina yacni inuu qofku ilaw kaayaga nool iyo kaayaga dhintay iyo kaayaga jooga iyo kaayaga maqan iyo kaayaga weyn iyo kaayaga yar iyo kaayaga lab iyo kaayaga dhadi ilaah u dembi dhaaf inuu yidhahdo allahuma akfir laxayina wa mayitina wa shaahidina wa ghaayibina wa sagiirina wa kabiirina wa dakarina wa unhaana saasoo odhanaya allahuma naxyitu mina faxiyu cala alislaam ilaahu kaad noolaysay naga mid islaamnimo ku noolaysay kaadishayaa naga midana ilaahu iimaanka ku dil yacni si gaara markaa weliba inuu qofku u khaalis yeelo markaa ducada ayaa markaa wanaagsan oo qofka ugu duceeyo allahuma akfir lahu warxamhu wacfu canhu wacaafihi wakrim nuzulow waasic madkhalow meeshuu gelaya ilaah u ballaadhi ilaahu biyahabi markaa iyo thalaj ilaahu kaga mayl dembiyaalkii yani ducooyinka noocaasa ayuu ugu ducaynayaa asaabicu ka toddobaadna assalaamu waa salaamo naqsigii weliba intaan u salaamo naqsanna waxa wanaagsan oly allahuma laa taxrimna ajrahum walaa taftinna ba allahuma laa taxrimna ajrahum walaa taftinna bacdu waqfir lanaa walahu anaga isagaba ilaah u dembi dhaaf ku odhanaya taasina waa salaaddii iyo ku tukashadii halkana waa aaskii aaska waxaynu ka horraysiinay qaadiddii marka la maydho ee la kanfo ee lagu tukado waa in la qaadaa qaabka loo qaadayana waa inay qaab sahlan noqotaa oo isku buuquujintan laysku buquujiye meel walba qof qabsanaya waa wax laga ro afar qof baa sida sunnu waxba afar qof in loo daayay hadday ku daalan ha laga nasiib waxyaalaha ay culimmadu isku waafaqsan yihiin siiba ay caddeeyeen shaaficiyadu waxaa ka mid a in aan hugun la samaynin hugun inaan wax yani sawaxa iyo wax qaylaayo inaan la samaynin aan qur'aan la akhrin aan dikri la samaynin yani musiiba dhacdaye yani khushuuc iyo aamusnaan wayn lagu qaada halka inagu aynu laa ilaaha illa allah kan idhaahnaynu hadaa xaqullah aynu aad yani aynu hadallada badan kan idhaahno iyo dikriga badan aynu ka akhrino sida sunnaha ahe ay noo caddaynaysa kutubteennu waxa weeye in shib laydha la aamusnaado yacnii in la dedejiyaana waxay ka mid tahay sunnayaashay ka mid tahay in la dedejiyaa oo masalan gawaadhidan taayirka rogaysaa sunnaha kama mid aha mar hadday laami tahay oo dhibaanay ku gaadhigu waa inu caadigiisa isaga socdaa mar haddaanu karhkadh iyo meelu qof maydkii dee duulob ka dhaca aan laga yaabayn waa inu gaadhigu si caadiya isaga socdaa la degdega baa rasuulku yidhi hadday qof wanaagsan tahay janaasadana khayr baa u hormarinaysaan hadday qof xun tahayna shar baa iska dejinaysaan labada jeerba la degdega baa rasuulku yidhi in la luudiyaa wax meesha ku jira maaha sawaxankaa iyo khayradaasina maaha wax markaa sunno ah waaye aaskii baa yimi faslun aqalulqabri qabriga waxa ugu yeero xufratun god tagtumu raa'ixata urtiisa qalisa wataxrusu min asibac bahalaana ka ilaalisa waa intaa waa in loo qodo god godkaasi waa inaan urina aanay ka soo baxaynin isla markaa bahalahana ay ka ilaalinayso dee godka bahalaha ka ilaalin kara waa god dheer ma aha un inta sanun loo yar qodqodo dabeetna lagu rogo wa akmaluhu sida ugu kaamilsana ugu dhammaystira qaamatun wa basta waa istaag iyo gacan fidin sida ugu wanaagsani waa inuu qof yani muctadaloo dhexdhexaadi istaaga gacan tara fidiyo sidaasaanaynu u aasan jirnay beryi hore dagaaladii ka hor saasaynu ka waasi jirnayoo dirqi baa lagu qaban jira oo qofka xalaasha ku jira ugu qarsoomi jiray iminka dadkii ood arkaysaba foorarkoodi iyo dhabarkoodi kunuu muuqdo ayuunbaa dulimaa saaiilkii bay duwayaanba hadda dhabarkiisii baa kuu muuqdaa hadduu istaagana waxbay meelahaas intay ugu dhacaysaa waxaasina waa howlfudaydsi iyo yani sharcigaynu soo gaabsannay weliba dhulkeennan jilicsan yani sidaa in loo fogeeyaa baa wanaagsan asalkeedabana xabaashu haddii ay meel adag ku taallo yacni luxudkaa wanaagsan haddayse meel jilicsan ku taallo dhexjeexaa wanaagsan waa sidaasay diintuyna tidhi hadday adag tahayna luxud ha loo sameeyo haddii ay jilicsan tahayna dhexdaasaa looga jeexaya dabeetana qoryihi iyo wixii baa la saaraya saasaa lagu aasaya waayo markaa dumid mar hadday xabaashu meel jilicsan tahay oo dhexdaana laga jeexa dumid waa looga aamin yahay laakiin ayadoo meeshii jilicsanoo weliba laga yaabo inay gaaban tahay haddii luxudkana loo sameeyo way dumaysaa markaba markaa waa akmalu si ugu dhammaystiraa qaamatun wa basta waa istaag iyo gacan fidin wa an yudaca waa in la dhiga khaduhu dhabankiisana cala alardi dhabankana waa in loo banneeyaayo dhulka loo dhigaa sida wanaagsan wa yajibu waxaana waajiba tawjiihuhu ila alqibla in qiblada loo jeediyaana waa waajib qofkan maydkaa dhintay in xagga qiblada loo jeediyaa waa shay waajiba dhinacaa loo dhiga dintana xaggaa qiblada loo jeediya waaye waxaa kaloo iman karaa mararka qaarkood in maydkii oo la aasay laydhaaha la soo qodo sharci ahaan ma bannaan tahay waxaa jira waxyaalo loo soo qodo qofkii oo la aasay dib inta xabaasha meesha looga soo saaro faslun wuxu uhi yumbashulmayitu liarbaci khisaalin maydkan waxaa loo soo faqaaye meeshaba looga soo saara afar arrimood afartaa way ka badan yihiinba oo culimmadu waxay tilmaamaan in ka badan afarta in loo soo qodi karo waxaa ka mid a dee dhuluu dhacay haddii lagu aso dhuluu dhacay u boobay uu dadka qaaday allah waa aad buu badan yahay haddii lagu aaso waa in laga soo saara haddii cid islaami ka dambayso wuu ku cadibmayaaye in dhulkaa ilaahay ee ummaddu ay wada leedahan u qabsanin in la geeyo dhuluu dhacay hanti iyo maryo u dhacay hadduu haddii meesha kafanta lafdeedu hadday qasbi iyo waxaanu xaq u lahayn ay ahayd iyada lafdeedana waa in la soo saaraayo kafantii laga saaraayo laga celiyayo tucaadiya loo saaraa haddii masalan dee qaab liita loo aasay oo markaa laga baqdo dee inay haluba faqaan dee waa la qodi karaayo dib baa loo axbaali karaa haddii meesha ay meel daad mareena ay noqoto oo ina daadkan iyo waxani ay dumiyaan laga baqanayana ayana waa laga saaraya oo meel hagaagsan baa lagu aasaya marka haddii qofka dee meel aanu lahayn oo masalan dad leeyahay oo dhul caadiya laga aaso waa laga saari karaa meel caadiya lagu saari karaa laakiin meelaan cidina lahayn oona sheeganaynin in laga ururiyo oo maydka layska saaro oo la yidhaha dhul baanu ka dhiganaynaa isagaa kaaga horreeya oo kaaga xaq leh adigu xaq uma lihiinaad markaa markaa wuxuu sheekhu uhi lilqusli maydhid baa loo soo saaraa idaa lam yatagayar markaanu isbedelin masalan maydhigii baa laga ilaaway maydkii unbaa markii la aasay ayuunbaa la yidhi oo mumaynaan maydhinbe waa in la soo saaraa markaa mar haddaanu isbedel waa in lam yatagayar dee isla xilligiinu yahay haddii ay dhowr cisho ka soo wareegto iyada lama soo faqayo laakiin haddaanu isbedelin maydhitaankiina laga ilaaway waa la soo faqaya walitawjiihi ila alqibla ujeedinta qiblada loo jeedinayana waa loo soo faqaya hadday nimankii aasayaan u yidhaahdaan hadde xaggan u jeeday hawd iyana waa la soo faqaya qibladaa loo jeedinaya siiba waxa aad in looga taxadiro ay tahay seexaaradaha dadka dhintay debadda lagaga keeno dee dad gaalaabaa had iyo goraale iyagu samayso oo ku keeno waxay sameeyaan qofkii oo sidaa u jiifa ayay geliyaan saasuu u jiifaa dabeed dhabarku u jiifaa dabeedna haddii sidaasuun lagu dhigo caadigiisa uu yahay un haddii lagu dhigo macnaheedu wuxuu noqonaya qofki inuu koonfur ujeesto inuu kor u jeesto markaa waa in la rogaa haddii lagu doonaya seexaradda in lagu daayo waa in xaggii cagihiisii la soo rogaayo sidaa qiblada loo jeediyaa markaa walitawjiihi ila alqibla xagga qiblada ujeedinteedana waa loo soo faqi karaa walilmaali idaa dufina macahu maal haddii lala aaso maal dee dadkii aasayey qaar ka midaa bay hanti bay kaga dhacday lacag bay kaga dhacday meeshii cid siinaysole waranaa ku siinayana ma jira isagiina wuxuu leeya war intaasa igama dambaysa buu leey lacagteedi waa u baahnay nagu celiya baa la waa la soo faqayaa de qofka lacagtiisa looga soo saaro walilmaali idaa dufina macahu xoola haddii lala aso walilmar'ati ruuxii dumar ahaana waa la soo faqay idaa dufina jiniinuhaa macahaa marka ilmihii uurjiifkeeda ahaa lala aasay wa amkanat xayaatuhu inuu noolaadana ay suurtagal tahay inuu noolaadana ay suurtagal tahay ruux dumaroo uur labaa dhimatay oo waa la aasay waxay dhakhaatiirtiiyaa dadkii yidhaahdeen waxa suurtagala ilmahaas inuu noolaado waa in la soo faqaa markaasoo dee ilmihii la jeexayo laga soo saaraa haddiise ay dhakhaatiirtiiya dadkii aqoonta u lahaa ay yidhaahdaan suurtagal ma aha ilmahaas inuu nool yahay suurtagal ma aha hadday yidhaahdaanna dee waa la yska daynaya waxba la soo faqi maayo marka afartaa arrimood iyo kuwa aynu haleeshiinay ee aynu soo tilmaannay ayaa qofkii oo la aasay loo soo faqi karaayo xabaashii looga soo saari karayo dib loogu aasi karaa maydhiddii markaaanu isbedelin qiblada in loo jeediyo maal haddii lala aaso ruuxaa dumara ilmihii urjiifkeeda ahaa lala aasay iyo haddii dhul uu dhacay lagu aasay iyo haddii kafan aanu lahayn uu dhacay oo kale lagu aasay haddii macnii inay dunto xabaashii ama daadqaado oo kale laga cabsado waa la soo saarayaayo oo markaa dib ayaa loo aasaya faslu alisticaanaatu arbacu khisaarin arrin yaroo kaluu sheekhu halkana iska raaciyo wuxu uhi kaalmaysiyadu yacni kaalmaynta dadka loo kaalmeeyo waa afar qaybood mubaaxatun mid iska bannaan wa khilaafu lawlaa iyo sida wanaagsan mid khilaafsan wa makruuhatun iyo mid karaahiya wa waajibatun iyo mid waajiba falmubaaxatu ta bannaan hiya taqriibu lmaa waa biyaha soo dhowaynteeda inaad qofkii ama maydhanayay ama masalan weysaysanaya aad biyihii u soo dhowayso sidii nebigaa markaa loo samayn jiray wakhilaafu lwlaa sida wanaagsan sida khilaafsanna hiya sabu lmay calaa naxwi mutawadi qofkii weysaysanayo biyo loogu shubshubo ayana waa sida wanaagsan unbay khilaafsan tahay walmakruhatu iyo liman yaksilu acdaahu ta makruuha ee ayana la kodayna waa ciddii xubnihiisa maydhaysay oo qofka xubnihii loo maydho haddii aan cudurdaar jirin haddii aanu qofku isagu xubnihiisii maydhi karaynin dee in loo maydho oo loo weysaya markaa waxay noqonaysaa mid laga maarmaana ee qof isagu karaya inuu yidhaha halay maydho waa makruuha walmakruuha iyo liman yaqsilu acdaahu waalwaajibatu ta waajibkaahina hiya lilmariidi qofkii xanuunsanayay bay u sugnaatay cinda alcajzi marka uu kari waayo kaalmayn waajiba ayaa jirta waa in loo kaalmeeyo qofkii xanuunsanayey hadduu kari waayo oo dee wuu weysaysan kari waaye ciddii markaa dee la joogta waajib bay noqonaysaa markaa in intaa loogu kaalmeeyo oo qofkaa weysadaa loo diyaariyo ama gebagabaysigaa loo diyaariyo ama wixii kale markaa cibaadadu ka xidhnayd loo diyaariyaa arrin laga maarmaana bay noqonaysaa wallahu aclam
sheekh maxamed bal hadda halkaa waxaad si halkan markaan qofka had iyo jeer ale waa tan iminka ay soo baxeen dad madaxa dadkaasi marka ay meelaha kusoo dhintaan ama ay dhintaanba waxaa loo tumaa muusig baa loo tumaa calab heesaha qaranka iyo ayaa loo qaadaa qur-aan baa la akriyaa bal hawlaha noocaasa khaasatanna iyo weliba qodob labaad oo ah in marar badan qur-aan dadkana haddaad tidhahdo maxaa saa u yeelaysaan waxay odhanayaan muusigan iyo durbaankan iyo alaabtan ninku madaxweyne oo ama qof weyn buu ahaa waa lagu ikraamaya
maana diintu inoo tilmaantay un waxaa kale miisigaas iyo salaamahaas iyo waxyaalaha kale loo samaynaya waa midaan diinta ku bannaanayn amaba lagaga dayanayo un gaaladii uu rasuulku sala allahu alay slam yidhi waydu dabageli doontaan oo xataa godmaanse lugaley hadday galaan waydu ka dabageli doontaan taas ayuunbay tahay ee wax bannaan ma aha qur'aanka iyo ducooyinka runtii lala dabagelayo ee mikrofoonada la saarayo ee lagu dhawaaqayaana sida aynu tilmaannay waa midaan bannaanayn in aamusnaan iyo khushuuc lagu raaco ayaa laga maarmaana